inuu doonaba ha noqdo ama xeer qabiil dejistay ha noqdo oo shareecada khilaafsan ama xeer waxa weeye qaran dejistay ha noqdo oo shareecada khilaafsan ama xeer qoys oo markaa shareecada khilaafsan ha noqdee haddii waxa weeye umuuraha aynu sheegnay ay raacdo waxay noqonaysaa kufri akbar qofku hadduu muslim ahaan jirayna waa ku gaaloobaya oo diintii islaamka waa kaga baxaya shareecada waxaan ahay in la ysku xukumaana waa xaaraan qaطci ah oo xaaraannimadeedu markaa go-an tahay bimacnaa waa xaaraan maqطaca wixii shareecada khilaafsan in la ysku xukumaa ma bannaana in loo xukum doontaana ma bannaana ama xeer beegti ha ahaadeen ama maxkamada ha ahaadeen in loo xukun doontaa miday bannaan tahay ma aha suuradaha aynu sheegnay oo dhani waxay soo guda gelayaan waman lam yaxkum bima anzala allahu fa ulaa'ika hum alkaafiruun intaa suuro aynu sheegnay hadduu xukunku ka madhan yahay oo waxaan sharci ahayn waa laysku waxaan sharci ahayn baa la ysku xukumay ha yeeshe intii umuurada aynu tilmaannay midnaba ma raacin xaaraan qaطciya ma xalaalayn xalaal qaطciyana ma xaaraantinimayn xukunkaas inuu xaaraan yahay baana loo qabaa oo cisyaan iyo fisqi lagu dhacay shareecadiina waxaa loo ictiqaadsan inay waajib tahay oo iyadu afdal tahay oo ay waajib tahay oo wax kale in laysku xukumaa aynay bannaanayn noloshoo dhanna ay la jaan qaadi karto ilaahayna laguma been abuuran oo waxaan xukunkiisii ahayn xukunkiisii laguma sheegin xukunkii ilaahayna lama dafirin intaasoo dhan hadduu ka madhan yahay wuxuu noqonayaa kufrun duuna kufrin wa fisqun duuna fisqin wa dulmun duuna dulmin gaalnimadii weynayd yacni wax ka sokeeyuu noqonayaa yacni faasiqnimuu noqonayaa marka waa dembi kabiiro ah weeyaan ahlu cilmiguna arrinkaa waxay ku soo rareen ijmaac sidaa la ysku waafaqsan yahay abulcabaas alqurطubi kitaabkiisa la yidhahdo almufhim lima ashkala min صaxiixi muslim waxa uu ku soo rarayaa culammadu inay ku ijmaacsan yihiin haddii qofku markaa shareecadii ictiqaadsan yahay afkana ka qirayo laakiin camal ahaan uu u khilaafay oo shay aan sharci ahayn uu isku xukumay uu u xukun doontay ama wax ku xukumay inay tahay waxa weeye markaa dembi kabiiro ah ee gaalnimo aynay ahayn ayuu wuxuu odhanayaa yani waxa weeye waa itifaaq oo culammadu waa isku waafaqsan yihiin marka sidaas iyadaaba ahlu sunna waljamaaca ay qabaan oo mas'aladaa tafsiilka ku sugani waa sidaas weeyi nabiguna salى اllahu alayh wasalam aayaadkan suuratu lmaa'ida waman lam yaxkum bima anzala allahu fa ulaa'ika hum alkaafiruun iyo labada aayadood kale la midka ah wuxuu nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam hiya fi lkufaari kulluha dhammaanteed gaaladay ku saabsantaha nebi moxamed yidhi sala allahu alayh wasalam dadka qaar waxay moodaan inuu bara ibnu caazib oo yidhi oo waa qowl saxaabi bay yidhaahdaan laakiin warka ay sheegaan waa war baatil ah waxba kama jiraan hadal saxaabi yidhi ma aha ee waa hadal nebi moxamed sala allahu alayh wasalam uu yihi hiya fi lkufaari kulluha saddexda aayadoodba gaaladay ku saabsan yihiin nebi moxamed baa yidhi sala allahu alayh wasalam xadiiskana waxaa soo wariyey imaam amed imaam axmed baa musnad ku soo wariyey wakadalika markaa muslimna waa soo wariyey laakiin riwaayada markaa muslim ixtimaal baa geli kara daahir waxay ku tahay inuu nebigu yidhi laakiin ixtimaal daciifaa geli kara oo lays odhan karo war armaa looga jeedaa bara baa yidhi bara ibnu caazib baa yidhi armaa looga jeedaa laakiin riwaayada imaam axmed musnadka ku soo wariyey ayaa ixtimaalkaa daciifkaana meesha ka saartay oo waxay tahay sariix bay ku tahay boqol kiiba boqol in marka hadalkii nebiga sala allahu alayh wasalam ay tahay oo aayaadka markuu sheegay ayaa baraa ibnu caazib wuxuu odhanayaa can الnabiy salى اllahu عaleyh wasalama qawlahu markaasuu saddexdaa aayadood sheegaya hiya fi اlkufaari kulluha taasna waxa weeye sanadkeedu waa saxiix saas aawadeed alimaamu alalbani waxa uu odhanaya raxmat ullahi calayhi waa markaa sanadkeedu waa saxiixun calaa sharطi shaykhayn riwaayada musnadka imaam axmed ku soo wariyey sanadkeedu saxiix weeye shardigii labada sheikh bukhaari iyo muslim baanu saxiix ku yahay saas yadaa ayuu saxiix ku yahay marka calaa kulli xaal haddii la yidhaahdo cabdullahi ibnu cabbaas hadalka wuli kufrun duuna kufrin iyo siday isu waafaqaysaa aayaddu inay gaalo ku soo degtay nebiguna uu yidhi hiya fi lkufaari kulluha jawaabteedu waxay tahay saxaabada rasuulku sala allahu alayh wasalam aayaad gaalada ku soo degay bay waxay u deliishan jireen yacni shirkul asqar aayaad gaalada ku soo degoo shirkul akbar ku soo degay gaalnimada weyn ku soo degay oo ku saabsan ayaa shirkiga yarna ay u isticmaali jireen marka muslimiinta looga jeedo oo camalkii gaalada camal aan boqol kiiba boqol waafaqsanayn laakiin shabah ku leh oo cad ku leh oo wax ka shabbaha hadday la yimaadaan muslimiintu waxay odhan jireen waa shirkul asqar oo saasay ugu deliishan jireen tanna waa noocaas marka hiya fi lkufaari kulluha wuxuu tilmaamayaa siday gaaladu ula iman jirtay haddaan loola imanin waxay noqonaysaa waxaan leeyahay kufrun duuna kufrin marka uu leeyahay cabdullahi ibnu cabbaas a taasaan u jeedaa cabdullahi ibnu cabbaas marka uu yidhi kufrun duuna kufrin ama kufrun laa yanqulu can ilmilla waa gaalnimo qofka diinta aan ka raraynin markuu sidaa leeyahay wuxuu uga jeedaa sidii gaaladoo kale haddaan loola imanin oo qof muslim oo ictiqaadsani uu la yimaado xukunkii sharciga ictiqaadsan oo qirsan uu la yimaado waxay noqonaysaa yacni kufrun duuna kufrin wa fisqun duuna fisqin wa dulmun duuna dulmin marka macnaha saasuu uga jeedaa saas aawadeed baa saxaabadu aayadda uu ilaahay yidhi wamaa yu'minu akharuhum billahi ila wahum mushrikuun iyadoo gaaladii ay ku soo degtay iyo shirkul akbar baa waxay u deliishadeen shirkul asqar oo qardhaasaha iyo waxyaalaha la midka oo kale ay yidhahdeen waa shirku asqar oo aayaddaa u daliila iyo baasaysiga iyo atyaratu shirkun aayaddan ay u deliishadeen marka calaa kulli xaal tanna waa noocaas markaa weeyi haddaba haddii la yidhaahdo aayaddu waxay sheegtay gaalnimo waman lam yaxkum bima anzala allahu fa ulaa'ika hum alkaafiruun cid kasta oo aan shareecada isku xukuminna waa gaalo kufrigaasina qaybsami maayo waa wada akbar oo wax tafsiila ma leh waxaa la odhanayaa fahamkaasi wuxuu khilaafsan yahay fahamkii saxaabada rasuulka sala allahu alayh wasalam iyo taabiciinta iyo atbaacu taabiciinta alquruun almufadala salafka dariiqoodii waa wax khilaafsan waddadii selafka wixii khilaafayna waa dariiq markaa baadi ah waman yushaaqiq alrasuula min bacdi ma tabayana lahu lhuda wytabic hayra sabiili lmu'miniina nuwallihi maa tawallaa wanuslihi jahannam wasaa'at masiiraa waddada muuminiinta waddo aan ahayn ruuxa qaada waxaa laynoo sheegay inuu markaa jahannama la gelinayo marka waxaa weeye waddada mu'miniinta waa waddadii selafka ayaa looga jeedaa rasuulka sala allahu alayh wasalam asxaabtiisii iyo taabiciintii iyo atbaacu taabiciintii dariiqoodii baa sabiilulmu'miniinka la sheegaya ay tahay waayo aayaddu markay soo degaysay mu'miniintii joogtayay ahayd dee waxay ahayd nebiga sala allahu alayh wasalam iyo asxaabtiisa idan maadaama ay saas tahay waxaa looga jeedaa dariiqooda in la raaco ayaa laga tilmaamaya waddadooda wixii khilaafsan ee lala yimaadaa wuxuu noqonayaa yacni markaa mid baatila ayuu noqonayaa waddadooda wixii khilaafsan ee la raaca wuxuu noqonayaa mid baatila ayuu markaa noqonayaa calaa kulli xaal mas'alada khulaasadeedu ama nuxurkeedu waa sidaa aynu sheegnay markaa weeyo tafsiilkaasina sidaas ayuu markaa ugu sugan yahay ahlu cilmiguna sidaas yadaa ayay ka qabaan alraabicu shayga afraad ee islaamnimada burinaya man ictaqada ruuxa caqiideeya oo rumeeya anna hayra hadyi nabiyi sala allahu alayh wasalama waddadii hanuunka nebigu sala allahu alayh wasalam ama hanuunkii nebigu hanuunaan ahayni ana hayra hadyi الnabiy salى اllahu عalيyه wasalam hanuunka nebiga midaana ahayni akmalu inuu ka dhammaystiran badan yahay min hadyihi hanuunkii rasuulka salى اllahu عalيyه wasalam aw ana xukma hayrihi ama caqiideeyo rumeeya xukuman xukunka ilaahay ahayn ama xukunka rasuulka ahayn axsanu inuu ka wanaagsan yahay min xukmihi xukunka ilaahay ama xukunka rasuulka kaa doontaad u celin kartaa kaaladii yufadilu sida ka sarraysiinaya ee u ictiqaadinaya inuu sarreeyo ama afka ka odhanaya waa sarreeyaa xukma tawaaqiiti taaquudyada xukumkooda taaquudka isagaa inoo sharxi dooneen yacni waxaa weeye xaakim bigayri ma anzala allah waa taaquut shareecada wixii aan wax ku xukumini waa taaquut kaaladii yufadilu sida ka sarraysiinaya xukma hayri xukma xukma tawaaqiiti daaquudyada xukumadooda calaa xukmihi xukunka ilaahay ka sarraysiinaya ama xukunka rasuulka sala allahu alay wasalam ka sarraysiinaya fa huwa kaafirun kaasina gaal weeyi kaasina waa gaal alkhaamisu shayga shanaad man abgada shayئan mima jaءa bihi arasuulu salى اllahu عalayh wasalam walow camila bihi kafar ruuxa marka waxaa weeye naca oo u cadhooda shay-an wax oo mima jaءa bihi arasuulu salى اllahu عalayh wasalam ka mida wuxuu rasuulku la yimi salى اllahu عalayh wasalam walow camila bihi aba ku camal falee kafara waa gaaloobaya waxaa tanna ku saabsan tahay shareecada in la naco ama wax shareecada ka mida in la naco oo la la colaadiyo ama la naco oo loo cadhoodaa oo la necbaadaa waa gaalnimo waxaana u daliila qowluhu tacaala waaladiina kafaruu fatacsan lahum waadalla acmaalahum waaladiina kuwii kafaruu gaaloobay fatacsan lahum halaag baa iyaga u sugnaaday wa adalla acmaalahum ilaahay camalladoodana waa habaabiyey dalika biannahum karihuu maa anzala allahu faaxbata acmaalahum dalika taasi waxay ku dhacday inuu ilaahay camalkooda habaabiyo halaagna yani uuna halaago oo halaaga ay ku dhacaan waxay taasi ku dhacday biannahum karihuu sababta inay yagu naceen maa anzala allahu wuxuu ilaahay soo dejiyey oo fa axbata acmaalahum dabeedna camalkoodii ilaahay buriyey wax camalkoo dhan wada buriyana gaalnimadaa jirta dunuubta qaarkood camallada qaar bay burisaa laa tubtiluu sadaqaatikum bilmanni waaladaa waa dembiyadii qaar waxay burinayaan acmaasha qaarkood laakiin camalkoo dhan wax buriya oo qofka acmaashiisii dhammaantood buriya gaalnimadaa jirta macnahaasna ahlucilmigu saasay u tilmaameen waana sida callaamatu bnulqayim uu ku sheegay kitaabkiisa kitaabu asalaa yani alsalaatu wa xukmu taarikiha yani waxa weeye kitaabkaa waa siduu ku faahfaahiyey marka haddii la yidhi camalladoodii bay buriyeen camalladoodiibuu buriyey marka la yidhi camalladoodiibuu buriyey waxaa laga qaadanayaa inay gaalnimo tahay oo camalkoodoo dhan wax burinaya dee waa gaalnimo markaa shareecada haddii la naco ama wax ka mida la naco la karaahiyaysto la necbaado waa gaalnimo diinta lagaga baxayo markaa weeyi waajibkuna waxay tahay shareecada in la jeclaado wax kastoo sharciga ka midana in la jeclaado saas iyadaa waajibku weeyi oo wuxuu ilaahay jecel yahay waa in la jeclaado wuxuu necab yahay in la necbaado saas aawadeed haddii waxa weeye shareecada wax ka mida aad nacdo oo aad markaa waxa weeye necbaato aad colaadiso waxay noqonaysaa inaad ku gaalowdo ayay noqonaysaa marka aad iyo aad waa in laysaga jiro arrinka noocaas ah xuduudda haddaad nacdo oo necbaato oo la collowdo waad ku gaaloobaysaa diinta waad kaga baxaysaa salaaddaad tukanaysaana waxba ku waxba ku anfici mayso ilaa aad gaalnimadaa ka soo noqoto aad ka toobad keento ilaa aad gaalnimadaa ka toobad keento aad ka soo noqoto marka sidaas aawadeed waajibku waxa weeye in waxa weeye laga toobad keeno oo laga soo noqdo oo shareecada la jeclaado oo shareecada aan la nicin oo wax allo waxa shareecada ku sugan dhammaantood in la jeclaado oo ilaahay dartii loo jeclaado awhaqu cura aliimaani alxubu fi اllah walbugdu fi اllah jirayna asaadisu yacni naaqidka lixaad shayga lixaad ee islaamnimada burinaya ayuu noo sheegaya man istahza'a bishayin min diini rasuuli sala allahu alayh wasalam aw hawaabihi aw ciqaabihi kafar ruuxii ku dheeldheela bishayin wax oo min diini rasuuli sala allahu alayh wasalam diintii rasuulka ka mida aw hawaabihi ama abaalmarinahay sheegtay ka mida aw ciqaabihi ama ciqaabta ay sheegtay ka mida kafara waa gaaloobayaa waddaliilu qowluhu tacaala waxaana u daliila hadalku ilaahay yidhi qul abillaahi wa aayaatii warasuulihi kuntum tastahzi'uun qul waxaad ku tidhaahdaa abillaahi wa aayaatii warasuulihi kuntum tastahzi'uun ma ilaahay iyo aayaadkiisa iyo rasuulkiisaa ku dheelleelayseen ma waxaa ku dheelleelayseen ilaahay iyo aayaadkiisa iyo rasuulkiisa laa tactadiruu ha cudur daarannina qad kafartum bacda iimaanikum waa gaalowdeen iimaankiinni dabadeed baa gaalnimo u noqoteene ha cudur daarannina shayga uu halkan sheikhu inoogu sheegayaa waxaa weeyaan in dheeldheelka lagu dheeldheelaa diinta ama wax ka mida lagu dheeldheelaa inay gaalnimo tahay uu qofku diintii kaga baxayo waayo diintu qofka waxay ka mudan tahay inuu ixtiraamo oo qadariyo oo weyneeyo ayay ka mudan tahay inuu ku dheelleelaa waa wax markaa ka hor imanaya qadarintii iyo ixtiraamkii ka hor imanaya weeye waxaanay noqonaysaa in waxa weeye dheelleelka diinta lagu dheelleelaa dheelleel ilaahay lagu dheelleelayo weeyaan waxaa dhacday aayaadkani siday ku soo degeen niman nebiga sala allahu alayh wasalam saxaabadiisa ku dhex jira amaba saxaabada ka mida oo nebiga sala allahu alayh wasalam la jihaad galay oo ilaa tabuuk ku duulay ayaa waxay yidhaahdeen hadallo maa ra'aynaa midla qul ra'aynaa haa'ulaa'i argabu butuunan wala akdabu alsunan wala ajbanu cinda alliqaa' waxay yidhahdeen nimankan quraada ee diinta inoo yaqaana maanu arag bay yidhahan haddii wax la cunayo qaar ka caloola waaweyn oo ka cunto badan waa cir badan yihiin marka la sheekaynayana qaar ka been badan maanu arag haddii hadal ay noqotona waa aad bay u been badan yihiin marka dagaal ay noqotona qaar ka fulaysan maanu arag bay yidhahdeen marka waxay ku sheegeen diinta markaa dadkii yaqaanay yacni fulaynimo iyo been iyo cirweynaan waa cayl la caayaayo quraada waxaa soo gudagelaya rasuulka sala allahu alayh wasalam waa soo gudagelaya marka maadaama ay sidaas iyadaa yidhaahdeen waxaa laynoogu sheegay aayaadka inay ku gaaloobeen iyagu waa cudur daarteenoo waxay ku cudur daarteen dhab nagamay ahayn waddadaannu ku yaryaraynaynay sadcaal baa lagu jiray masaafadu waa dheeray waxay yidhahdeen dariiqa ayaannu ku goynaynay waddadaannu ku yaryaraynaynay waxay naga ahayd bay yidhaahdeen kaftan bay naga ahayd bay yidhahdeen dhab nagama ahayn taa lafteeda waa laga jawaabo ilaahay waxau ihi qul abillaahi wa aayaatii wa rasuulih kuntum tastahzi'uun ma waxaa ku dheelleelaysaan ilaahay iyo aayaadkiisa iyo rasuulkiisa ilahay iyo aayaadkiisa iyo rasuulkiisu ma wax lagu dheelleelaabaa laa tactadiruu qad kafartum bacda iimaanikum ha cudur daarannina iimaankiinni dabadeed waa gaalowdeenoo hadallada a ku hadasheen daraaddeed baa ku gaalowdeen aayaadkan waxyaalaha laga daliishanaya waxaa ka mid ah qofku odhaah keliya oo uu yidhaahdo inuu ku gaaloobayo oo aan la shardinaynin inuu odhaahdaa uu leeyahay ictiqaadsan yahay oo lama odhanayo markaad caqiidaysantae rumaysantu baad ku gaaloobaysaa ee qofkii gaalnimo ku hadlaa oo badheer ugu hadla kaftannaha ka ahaatee waa ku gaaloobayaa diinta waa kaga baxaya marka waxa lagu gaaloobaa waxay noqon kartaa odhah keliya waxay noqon kartaa ficil keliya oo la sameeyo waxay noqon kartaa ictiqaad keliya oo wax kale aanu raacin waxay noqon kartaa casmi wax la goostay oo la niyeeyey oo keliya oo aan wax kale raacin waxay noqon kartaa shaki la shakiyey oo waxyaalihii usuul iimaanka ahaa wax ka mida laga shakiyo marka waxa weeye halkaa waxaa laga qaadanaya cayda ilaahay la caayayo ama rasuulka sala allahu alayh wasalam la caayayo ama malaa'igta la caayaayo ama diinta islaamka la caayayo inay gaalnimo tahay qofkii markaa ilaahay caaya ama rasuulkiisa caaya ama malaa'igta axad ka mida caaya ama nebiyada cid ka mida caaya ama diinta islaamka caaya waa ku gaaloobaya waana kaafir waa gaal weeyi hadduu muslim ahaan jiray wuxuu noqday kaafir murtad ah oo diintii islaamka ka baxay oo ka noqday ayuu noqday markaa taana sidaas yada a weeyaan wixii diinta ka mida lagu dheelleelaana waa wixii kale bimacnaa waxay la mid tahay adoo diintii oo dhan ku wada dheelleelay haddii xataa shay sunno ah oo shareecada ka mida lagu dheelleelo waxay noqonaysaa gaalnimo cadaygu waa sunne cadayga hadduu qofku ku dheelleelo waa ku gaaloobaya asturka uu sharcigu amray dumarka hadduu ku dheelleelo waa ku gaaloobaya garhka hadduu ku dheelleelo oo u dacaayadeeyo garhka lala baxaayo waa ku gaaloobaya diintii buu kaga baxaya marka shaygii diinta ka midee lagu dheelleelaaba waa gaalnimo diinta lagaga baxaayo weeyaan man istahza'a kii ku dheelleela bishayin wax oo min diini rasuuli diinta rasuulka ka mida sala allahu alayh wasalam aw hawaabihi ama abaalmarinaha ay sheegtay ka mida adilada qaarkood waxay inoo sheegaysaa camallada qaar abaalmarin ay leeyihiin marka hadduu ku dheelleelo waxaasoo kale maxaa la iskaga abaalmarinaya yacni hadduu ku dheelleelo waxay noqonaysaa gaalnimo aw ciqaabihi ama ciqaabtiisa ka mid a bimacnaa ciqaabtii uu markaa rasuulku sala allahu alayh wasalam uu sheegay qofka sidaa sameeyey ciqaabta caynkaa iyo caynkaasuu leeyihi hadduu ku dheelleelo waa gaalnimo ruuxii hadduu ku dheelleelo waa ku gaaloobaya kafara waa gaaloobay ruuxaas waddaliilu qowluhu tacaala waxaana u daliila hadalku ilahay yidhi qul abillaahi wa aayaatii wa rasuulii kuntum tastahzi'uun waxaad ku tidhahdaa ma ilaahay iyo aayaadkiisa iyo rasuulkiisa ahaydeen qaar ku dheelleelaya laa tactadiru ha cudur daarannina qad kafartum waa gaalowdeen bacda iimaanikum iimaankiinnii dabadeed halkan mas'ale ay culimmadu isweydiiyaan nimankani ma munaafiqiin bay ahaayeenoo nifaaqoodii markaasuu muuqday oo waxay ahaayeen niman kufri caloolaad bimacnaa gaalnimo qalbiga qaar ku qarsanaya miyay ahaan jireen korkana iimaanka ka sheeganaya dabeedna nifaaqoodii baa soo bambaxoo markaa daahiray mise nimankani markii hore waxay ahaayeen mu'miniin ee kelmaddan waa ku gaaloobeen oo diintay kaga baxeen mas'alada laba qowl baa ku sugan culammada qaar waxay leeyihin nimankani markii horeba munaafiqiin bay ahaayeene nifaaqoodii markan buu soo bambaxoo soo shaacbaxay culammada qaarna waxay leeyihiin maya nimankani mu'miniin bay ahaayeen laakiin kelmaddan lafteeday ku gaaloobeen waana qowlka raajixa ah sheekh taqyaddiinna waa qowl ku arjaxay waayo nimankan iimaan mutlaqa markii hore loo sugay qad kafartum bacda iimaanikum iimaanna haddii la itlaaqo waxa asal u ah inuu yahay kii dhabta ahaa iimaan xukmiya in lagu xambaaraa waxay u baahan tahay qariino iyo daliil kale ay u baahan tahay marka maadaama ay sidaas yada a tahay markii hore inay mu'miniin ahaayeen iimaankoodu dhab ahaa kelmaddanna ay ku gaaloobeen sidaas yada aba arjax ah wallahu aclam mas'alo kale culammadu waxay halkan ka deliishadaan qofku inaynay shardi ahayn gaalnimada markuu ku dhacayo qofku markuu gaalnimo ku dhacayo gaalnimo samaynayo inaynay shardi ahayn waxa inuu u sameeyo aad ku gaalowdid ee hadduu waxa weeye gaalnimadii la yimaado oo gaalnimada lafteedii mukafirkii uu u qasdiyo laakiin aanu uga jeedin aad ku gaalowdid hadduu mukafirka waxa wax gaalaysiinaya laftiisa uu u qasdiyo o u badheedho walow kaftanba ha ka ahaatee ilaa ruuxa kaftamaya waxaanuu ku hadlayo waa u badheedhay baa wuxuu niyeeyey marka waxaa mukafirkee uu ku gaaloobayo hadduu niyeeyo u qasdiyo walow yaanu uba qasdinin aad ku gaalowdidee wuu ku gaaloobayaa oo dadka waxa gaalnimo ula yimaada aad gaalowdid dee waa naadir in fara badan oo gaalada ka midii markay gaalnimada la imanayaan isma laha aad gaalowdid oo ilaahay aad ka go'did isma laha bal ee badankoodu waxay isleeyihiin ilaahay aad ugu dhowaatid ayay isleeyihiin waxay la imanayaana waa kufriya gaalnimo marka waxa weeye mas'alada aynu tilmaamaynaa waxay tahay nimankan saxaabada ahi waxay sameeyeen shay gaalnimo ah oo shay kufriya ay ku kaftameen xaaraan inay tahay waa garanayeen laakiin umay malaynayn inay tani gaalnimo tahay haddana looma cudur daarin laa tactadiruu qad kafartum bacda iimaanikum bimacnaa inaynay farqi kala lahayn hadday gaalnimo aynay u qasdinin iyo hadday u qasdiyaan bimacnaa aad ku gaalowdid hadday uga jeedeen iyo haddaynay uga jeedin inaynay waxba kala duwanayn oo xukunka isku mid tahay ba aayadda laynugu sheegay saas aawadeed baa sheekhulislaam ibnu taymiya majmuc fataawaha mujalladka toddobaad laba boqol iyo laba iyo toddobaatan ama saddex iyo toddobaatan mujalladka toddobaad uu ku odhanayaa hadal macnihiisu yahay waxay sameeyeen shay gaalnimo ah walam yadunnuuhu kufraa umanaynay filayninoo umay malaynayn inay taasi gaalnimo tahay laakiin inay xaaraan tahay waa garanayeen cudurdaarna umay noqon yacni marka inaynay garanaynin gaalnimo inay tahay marka waxa weye halkaa waxaa ka soo baxaya laba qasdi qasdun lilmukafir wa qasdun lian yakfura bih marka mid waa loo shardiyaa waxa lagu gaaloobayo midna looma shardiyo ka loo shardinayaa waxa weeye shayga lagu gaaloobaya odhaa ha ahaado ama ficil ha ahaadee in la sameeyo ama in la yidhaahdo in loo qasdiyaa waa shardun shardi bay u tahay gaalaysiinta ruuxa la gaalaysiinayo ee haddaanu u qasdiinee uu ku halmaamo oo shaygii markaa halmaan uga soo baxo dee kuma gaaloobayo ninkii waxa weeye faraxu ka qaalib noqday dabadeed la halmaamay faraxa daraaddii ee yidhi allaahumma anta rabbii allaahuma anta cabdii wa ana rabbuk yidhi nebigu wuxuu yidhi sala allahu alayh wasalam akhطa'a min shiddati alfarax wuxuu is yidhi waxaad tidhahdaa allaahuma anta rabbii wa ana cabduk ilaahu adigu rabbigay baa tahay anna addoonkaagii baan ahay markaasaa faraxii ka qaalib noqday daraaddeed buu wuxuu garan waayey siduu yidhiba waaba la halmaamo wuxuu yidhi ilaahuw adiguna addoonkaygii baa tahay anna rabbigaagii baan ahay buuri muu garanaynin sidaa inuu hadalka u yidhi nebi moxamed wuxuu yidhi sala allahu alayh wasalam akhطa'a min shiddati alfarax faraxa markaa haleelay daraaddii daraanshaha uu daran yahay ayuu markaa la halmaamay oo ninkaasi la qaldamay dee ninkaasi kuma gaaloobin hadalkaa uu ku hadlay hadalku mukafir waa ahaa laakiin kumuu gaaloobin waayo khata' buu uga dhacay mar haddaanu mukafirka u qasdinin waxa wax gaalaysiinaya mar haddaanu u qasdinin oo aanuu is odhan waxaad tidhaahdaa allaahumma anta cabdii wa ana rabbuka aanuu sidaa is yacni sidaa hadheh aanu is odhanin dee kuma gaaloobayo walaysa calaykum junaaxun fima akhطa'tum bihi walakin ma tacammadat quluubukum ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا حديثك مسلم صحيح كسو وريا حديث القدسي قال الله قد فعلت إلهي وحي لوايا لك إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه xadiidka markaa waxa weeye na waa ka saa ku timi ahlu cilmiga qaarkoodna xadiiska waa quweeyeen inkastoo bacdi culammada ka mida xadiiska ay ka hadleen culammada quweysayna waxaa ka mid a sheikhu اlalbani raxmat ullahi calayh calaa kulli xaal labada qasdi halkaasay kaaga soo baxeen marka mukafirka inuu u qasdiyaa shardiye aad